calaa rasuuli illaah wabacd suuraddaa la idhaahdo suuratu naba waa suuraddii sideed iyo toba toddobaatanaad waa afartan aayadood sida ay u badan yihiin suuradaha had iyo jeer kusoo dega maka waxay qobadeynayaan ama in badan ku nuxnuxsanayaan usuusha caqiidada saliimka ah ee ilaahay ummadda uu ku adoonsada ay leedahay aakhiro la rumeeyo in la isu soo saarayo la is abaalmarinayo risaalada nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka ilaahay uu kusoo dejiyey alle cibaadadiisa iyo quduraadkiisa oo la aqbaro la rumeeyo waxay aada usoo bandhigaysa suuraddan iyo ta ku xigtaada muuqaalka uu leeyahay maalinka aynu xaggiisa u soconay geediga aynu u nahay lama gafaanka ah yowma alqiyaama bismi illaahi araxmaan araxiim cama maxayna yatasaaluuna isweydiinayaan can ilnabai alcadiim warkii weynaa ayay isweydiinayaan alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuun ay isku weydaarsanaayeen oo isla diidanaayeen waa can iyo maa oo istifaamiye ah marka xuruufta noocaasee axruful istifaamka la ydhaha lima iyo maa iyo maa iyo aymaada had iyo jeer xarfu jarkuu galo alifka la iska jara lima cama fiima anta min dikraha maxay isweydiiyeen gaaladu warkii weynaabay isweydiiyeen ilahay baa ka jawaabay warkaa weyni qur-aanka waa lagu tilmaamay suuratu saad baynu kusoo marnay qul huwa naba-un cadiim antum canhu mucriduun war weyn oo ka jeedsateen wey war ilahay idin warramuu idin siiyey oo kalaamkiisiya oo idinku ka afmarooriseen wey siday isu weydiinayaanna war maxaynu nidhahnaa ila wax la abuuraye maxaynu ku sheegnaa dadku wayna weydiinayaanoo idinkaa ka agdhowda odhanayaane maxaynu ku warbixin ku siinaa waa sixir aan idhaahno mee waa kahana mee waa shicir me can inabail cadiim aladii hum fiihi mukhtalifuun warkii ay isku khilaafsanaayeena weynaaday isweydiinayaanoo qiyaamadana lagu fasir oo sidaa dee dadkaa isku khilaafsan cidda isku khilaafsan waa gaal iyo islaam wuu jiraayo ma jiro kalaa sayaclamuuna hadhow bay ogaan doonaan uma kalaa sayaclamuuna hadhow bay ogaan waxaa ogaanshaha ilaahay uu isdabandhigay waa nooc tahdiidahu waad garan oo aad garan waxa ka dhaca balbeenise oo diidaye waxa dhaca waad arki ama waxay ogaan doonaan qabrigay ogaan qiyaamadana way garan doonaan xaqiiqada dhabta ah alam najcal ilarda dhulkii miyaanaan ka dhigin buu ilahay mihaadan gobol waljibaala buurihiina awtaadan masaabiir iyo qodimo way inoo goglanta marka mahdi baa rabbi uu ka dhigay mid furaanshahoo dadku uu ku nasanayo laysu tilmaami maayo qof waliba uu taabanaya buuruhuna dee waxay u yihiin qodimadii sida taandhada had iyo jeer ay awtaadda ama qodimadu ay hayaan buuraha u haya ilaa oo aanay taasi jiri lahayn qodimada haya way sabayn lahayd way hardafi lahayd meeshana way ka dhaqaaqi wa khalaqnaakum aswaajan idinkoo noocyaa baanu idin abuurnay baa ilahay ui waa run sidaynu aswaaj u nahay mid ilaahay ku dhow iyo mid ka durugsan baynu nahy gaal iyo islaam mid caasiya iyo mid caabud ah aswaaj lab iyo dhadig baa ilahay u ka dhigay si ay u tarmaa qof wanaagsan iyo qof xun sidaa dhulku uu isu khilaafsan yahay wafi lardi qiacun mutajaawiraat ilaa dhulkaa laga qaaday dadkane dhulkiina waa gobollo kala duwan midabkiisa iyo manfaciisuba sidaas weeye walbaladu ayibu yakhruju nabaatu waladii khabusa laa yakhruju ilaa nakida dhul dalsana iyo dhul dalxuna baa ilahay u kala sheegay dadkuna noocaasu aswaajan wajacalnaa nawmakum subaatan hurdadiinina waxaanu ka dhigna raaxo sabtiga qaci baa la idhaha sabtiba waxaa lagu magacaabay qabcu lcamal oo maalinkaa ilaahay waxba ma abuurin subaatan marka waxay jaraysaa xarakadii iyo dhaqdhaqaaqii maalinkaa dhaqdhaqaaq ma jire mar haddii la seexdo warkii wuu dhammaaday subaatan mid tacabkii jaraysa jidhkii iyo maskaxdii iyo qofkii u nasanaya wajacalna leyla libaasan balawoodaha ilaahay isagaa intaloo dhan anaa yeelay anaa yeelay waa arrimo aan cidi faragelin karayn oo aan cid kaleo tadakhul kulihii ma jirto oo sidan u maamulaysa kol haddii intanoo arrimood looga hadhay ilahnimadan ha loo daayo oo kuwa jaafaajirqaya isku dharanaya ha joojiye marka habeenkii dhar baa ilaahay u ka dhigo waa run waa dhar loo gashanayo nasashada iyo seexashada laakiin salaada laguma tukanayo shuruudu salaa waxaa ka mid ahaa satru lcawra yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waa qowlshaada qowlka odhanayana haddii ilaahay yihi waxaa laga dhiganaya waxaa laga dhigay habeenkii dhar hadduu dee gucur isdhex taago qof cid eegaysaada aanay jirin cawro ka muuqanaysa haddaanay jirin dee uu iska tugaa afartiisa ragcado ila libaasku haystaa waa qowl daciif khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ziinuu yahay dharku marka yaan cidina ku arkin taanbuug yaroo midowba gal laakiin dharkugu dhegan baa la rabaa waa libaas macnawiya ayaa ilahay u ka dhignay wajacalna nahaara macaashan maalinkiina mid la shaqaystaanu ka dhignay saasaa ilaahay u ratibay xasba haddii dee duruufi ay timaado loogu cudurdaaro qofkii waa laga yaabaa in maalinkii habeenkii ay isu yar weydaaran karaan dadku haddii duruufi ay ku timaado haddii laakiin aan duruufi imanin dadku iyagoo iscandadowlaya o isyeelyeelaya inay maalin oo dhanna hurdaan habeen oo dhanna ay balaayo kusoo jeedaan waa halad weeye sunnadii ilaahay ay isweydaariyeen weeye arrimuhu ay dabarogeen wa banaynaa fawqakum dushiina waxaanu dhisnay sabcan shidaadan toddoba abadag a toddobadaas samoo istisaar ah assamaawaat qur-aanku uu tilmaamo ilaahay baa yidhi anaa dhisay waa run wajacalnaa waxaanu yeelnay siraajan wahaajan iftiin dayaxmanaa qorax iftiimayso siraaj waa tiriigaa iftiimaya ee wahaajka ah ee mid lamida aanu jirin kaasna ilaahay baa dhigay tabaaraka wa tacala abuuray waanzalnaa min almucsiraati daruuraha waxaanu ka soo dejinay maaan biyo tajaajan badan bal erey xagga luqada aynu markaa isdul taagnaynu u badin doonaa mucsiraat waa kaa ilaahay uu soo maroojinayo mucsar waa shayga casiir waxaa lagu magacaabay liannahu yucsar dee waa la maroojiya waa lasoo tuujinaya ilaahay baa inooga soo tuujiya halkaa dee imanka la isiraado tuujiya cidina tuujin kari mayso cid wax ka di'in karayso ka dhiiqinaysa waa iska gudhnaanu laakiin ilahay umbaa maraqa ka fura fajaajan aada bay usoo butaacayaanoo mar hadduu heegada maraqa ka furu meel ku qotomiyo markaasay markaasay biyuhu isrogi doonaan oo laga caban doonaa xataa biyaha iyo daadkaasi awoodda uu leeyay tajiguna waa butaacada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau uhi afdalu lxaji alcaju faju xaj waxa ugu fadli badan alcaju ka codka kor loo qaadee talbiyadu ay isqabsato labayk allaahuma afaju ee butaacada dhiiguna badanta ee hadyi badan aada loo gowraco si masaakiintu u dharagto ruux dumaraa istixaadadii dhabar furan bay ka cabanayso nabiga waxba kamay qarin waxay tihi inamaa afuju sajan dhiigaygu aada buu u butaacaya mid yar ma aha linukhrija bihi si aanu ugu soo saarno xabban wa nabaatan xabban firi iyo wa nabaatan daad saasay u kala soocan yihiinoo dadkuna xubuubkuu leeyahay iyo firi baynu cunaynaa nabaadkana waa ka xoolaha oo waxaa la yidhaha cunno iyo daaq xabban waa cunno nabaatan waa daaq laakiin markay dadku daaqa xoolaha ugu tagaan markay qayayaan lama odhanaya waxbay cunayaan hebel wuu daaqaya in la yidhaha weeye liannahu waxaa lagu tilmaamay nabaatan saasay u kala soocan yihin dadka iyo duunyada wa jannaatin alfaafan iyo beero isku hawray iltafat bacdu alashjaari bibacdiha dhirtu marka ay hawrto way isku marantaa intaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala una wada abuuray intaa markuu indhaheenna u jeediye baldhan kale u kaca ina yowma alfasli maalinka kala saarku kaana miiqaata mid dadka loo waktiyeeyo weeye waa maalinka ilaahay cid waloo isku marnayd iyo cid waloo isku murugtay iyo cid waloo ismooday bau kala saarayo miiqaatan lama weydaaranayo meel la gafaya maaha yowma yunfaku fi suuri waa maalinka carooga rabila afuufi fata'tuuna afwaajan idinkoo kooxaaba idin iman jamaaca jamaacada intii isku rabaciyo intii isku noocaba ilaahay baa soo xaadirin doona oo meelay ka marayaan aanan jirin wa futixat isamaau baa la furay fa kaanat abwaaban albaabay noqotay oo linuzuuli lmalaa'ika waalmalaku calaa arjaa'iha malaaigtu si ay uga soo degaan baa albaaba midhan loo ballaqay malaaigtay maqar u ahayd sanada wasuyirat iljilaalu buurihiibaa la socodsiiyey fa kaanat saraaban sida dhalanteedkaoo kaley noqotay midaan la taaban karayn asee muuqata ina jahannama naarta magacaa la yidhaahdaa kaanat waxay noqotay mirsaadan mid loo diyaariyey cadowga ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay addoomaha dhabagal buu ugu jiraa waa u diyaar naartanina waxay u diyaar tahay ciddii ehelkeedahay ee ilaahay halkan ku sifeeyey mirsaad liaaqiina kuwa xadgudbay ma-aaban bay u noqotay meelay u laabanayaan halkay u kala fiiraynayaan ay u jiiraynayaanay tegi doonaan waa halkaa ma-aaban laabitiina fiiha waxay ku nagaan axqaaban muddo dheer bay ku nagaan xuqbiga waxaa la yidhaahdaa alzaman almutawaali waa alazmina almutataabica waktiga isdaba taagan ayaa la yidhaahdaa ilaa ay goyn kari waayeen cali maruu weydiinayuu lahaa maa huwa alxuqbu ladaykum war xuqbigaas muxuu yihi qoloba waxbay ku sheegtay waa boqol sano qaar ka badiye qaar toddobaatan qoloba waxbay ku sheegay marka waxa ay u goyn kari waayeen waa wakti isdaba taagan lama sheegin meelay ku dhamaanayso tan waa la sheegay halkay ku dhamaanayso laakiin halkaa meel looga aag bedelanayo looga guray lama sheegin laa yaduuquuna fiiha kuma dhandhaminayaa naarta dhexdeeda bardan qabow walaa sharaaran iyo cabitaan macnaha haddii dee wax la cabsiiyeyna allah xusa waxa wey ilaa xamiiman kulayl iyo wakasaaqan iyo dheecaanka ahlu naarka laga soo marwajiye mooyaane waxa markaa sharaab u ah ee halkii sharaabka u gelayaa waa wax laga soo marwajiyo kuwa kore iyo biyo kulol haddaad isweydiisaa tiri war nimanka see loo naarayna allah kaaga jawaabo waxa ui jazaan wifaaqan jazaahum allahu jazaan wifaaqan waa abaalmarin wifaaqan liacmaalihim camalkoodii wax waafaqsan weye ilaahay ma dulmiinoo looma korkordhinini laakiin nimanku waxay geysteen ayaan waxaan wax ka yar aanay mutaysanin wuxuu gaalsamaynayo bal u fiirso waxaa waxaan ahayn muu mutaysaninkaas jazaan wifaaqan inahum iyagu buu ilaahay yidhi bal sababtii baa laguu sheegaya haddaba haddii laguuli waa camalkoodii bay waafaqsantahay naarta noocani waxaa laguu sheegayaa dembigoodii iyo kiiskoodiiba waxa la inahum kaanuu waxay ahayn laa yarjuuna xisaaban xisaab waxa la yidhahdaa liiska uguma jirin may rajaynayn xisaab inuu ilaahay xisaabiyo kamay baqan jirin halka mu'miniintu ay ka cabsan jireen ilaahay oo marka ay sanbalgeynayaan mar jannada ay isugu yimaadaan ayaa ay markaa xusayaan inay camalkoodii wanaagsanaa ku nabadgaleen inaa kunnaa nadcuuhu min qablu inahu huwa albaru raxiim markaynu ehelkeenii joognay baynu ilaahay ka cabsanayn oo aynu caabudayn oo aynu aakhira ku fikirayn wakadabuu biaayaatinaa bay beeniyeen kidaaban beenin masderka iyo ficilka is-adkaynaya kadabuu masderka kadaba yimaa kidaabani waa mu'akid licaamilihi baa laydhaha kadabuu way ku filayd biaayaatinaa bay beeniyeen laakiin waxa loo ilaahay uu sii adkeeyey waa beenin aan kala had lahayn oon ku noqosho lahayn oon ka toobadkaan lahayn saasay ku yimaadeen wa kulla shayin axsaynaahu wax walba waxaanu ku koobnay buu ilahay yihi kitaaban qoraal qoraal baa ilaahay uu ku koobay marka qoraalkani de kii loox maxfuudkana waayahay kii malaa'igtiisa ilaahay uu u doortayna waayahay lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfi yaxfaduunahu min amri illaah barow diyaarsan oo heegan u ah xagga hore iyo xagga dambe oo ilaalinayaa jira min mri illaah biamri illaahi bay ku ilaalinayaan ilahay baa faro yihi kani ilaaliya maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kitaabkan unbaa loo kala bixinayaa dabeetana waxaa laleeya iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba wa kulla shayin axsaynaahu kitaaba ama ha yaraado waxaasi ama ha weynaado shayin cumuum bay tusinaysaa alla wuxuu ihi faduuquu dhadhamiya falan nasiidakum idiin kordhin mayno ilaa cadaaban cadaab mooya wax kale idiin kordhin maayabaa ilaahay wey taasaa lagu bushaareeyey kaafir haddaad kuwa aragtay iyo guuldaradooda bal hadda eeg ilaahay awliyadiisa sida wanaagsana waa abaalmariyey labadaa qur-aanku wuu isku xigsiiyaa waa waaninta qur-aanka ka midta siyaabaha uu dadka u waaninayo ina lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsaday waxaa u sugnaaday nafaasan horumar iyo liibaan way liibaan kuwaas faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faad baa ilah ui faqad faaza marka fawskuna hee wuu liibaanay malla waa liibaanay kaa goorta la odhanayo ama wuu horu maray aa fara qabsaday aa markuu halkan helo ina lilmuttaqiina mafaaza halka kuwaa hore aada soo arkaysa wax yeesheen waxyaalahay ku liibaaneen baa ilaahay wax ka taabtay oo waxau ihi xadaa'iqo beeray leeyihiin beerna marka lagu tilmaamayo waa marka ay leedahay wixii la cunayay ee khudrad iyo raashinbalaha iyo wixii la cabayay iyo biyihii iyo barwaaqadii xadaa'iqo bay leeyihin wa acnaaban iyo cinab cinabkiiyo nakiisha aada buu qur-aanku u xusaa liannahu dadkii ugu horeeyay ee qur-aanku kusoo degay aada bay u yaqaaneen wax caalamka dhexdoodana dhirta waxay ka mid yihiin macruufka ka ah lada aklab innaas dadka intooda badan ayay agtooda macruuf ka yihiin geetimiraadka iyo cinabka sidaa darteed baa qur-aanku tusaale usoo qaataa si dadku ay u fahmaan bal waxaa halkaa kaga horeeya wa kawaaciba bay leeyihin hablo atraaban oo isda- la eg kawaacibku markaa waa hablaha yaryar weeye ee aan sii waaweyneyn ee gashaatimaha shabadaha ah kuwaasay leeyihin iyaguna da inamo noocaasoo kale unbay leeyihin oo iyaguna udhigma atraabanna waa isda-leeg oo meeshan midna carmal hadduu haysto midna inan yar ee waa kala tegaya raggu markaa waa la isku sinmay inaa anshaanaahuna inshaan fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaban sifadaasay udhigtay aayadaas wa ka'san galaas bay cabdi waa sharaabkiiyo qofku baahiyo badan buu leeyahay midkan oo insaanka la idhaahdo qur-aanku daciif buu ku tilmaamay oo haruuc buu ku tilmaamay waxyaaba badan baa lagu sifeeyey mid hunguri weyn weeye midkaasi waa hungurigiisu ma yara baahida uu leeyahay sharaabka ta raashinkae uu leeyahy ta xoolahae uu leeyahy ta jinsiga iyo hamadda ahe uu leeyahay hungurigiisu wuu wenyahay kaa insaanka wax walba sawirka uu ka qaadanaya ilaa uu soo taabanayo waxa weeye kuguma filla kuguma filla wey halkaasuu ka duulaya markaasaa dabeetana ilaahay halkan uu xusay wax uu halkan madaxiiba qofka ka weynaanayaba waxaan badana aayaadku ay sifeynayaan jannaha iyo arrimahooda marka ilahay uu ka warramayo madaxaba way ka weynaanaysaa sidaa darteed buu nebigu uu soo koobay oo fi ljannati maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar jannada waxa ku sugan waxaan ishuna arag dhegtuna maqal qalbigana kusoo dhici karin wakasan dihaaqan iyo galaas buuxa khamrigu ka buuxaa malab caano biyo saafiya suuratu muxamed ibu akhri laa yasmacuuna fiiha ahlu jannuhu jannada dhexdeeda ma maqlayaan laqwan waxa la yidhaahdo bilaa macnaha walaa kidaaban iyo beentoona laqwi waa buuq iyo waxaan faa'iido lahayn waata la yidhaahdo yamiinta yamiin laqwi laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum waa shayga bilaa macnaha ah ee qofka ka soo yeedho marka wax bilaa macnaa iyo wax macsiyo ah labadaa midna ma maqlayaan maxay maqlayaan haddaa ilaa qiilan salaaman salaamaa marka qofku waxa uu ka raaxaystaa ayay ka mid tahay dhego marka qofka muminka dee dikriga ilaahay iyo xuska iyo qur-aanka iyo waxyuu ku raaxaysta dadka kalena waa kuwa isku dayaa inay ka raaxaystaan samciga oo muusig iyo heese iyo durbaano shaydaan ayay ka haystaan ay qaataan marka ahlujannuhu waxa ay halkaa ku hayaan waxaan ifkii lagu hayninoo ah inay dhagahana ka raaxaysanayaan oo wax dhiba aanay maqlaynin jazaan min rabbika baa ilahay jazaan abaalmarin jazaahum allahu jazaan ilaahay baa abaalmariyey abaalmarintaasoo min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka timi caطaa'an waacطaahum allahu caطaa'an ilaahay baa siin iyo deeq ayuu siiyey xisaaban ay kafiiran badan aada u badan cadyaad u fara badan ayaa ilaahay uu siiyey inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab marka isagoo aada u fara badan weeye ilaahay baa u badbadiyey waa loo badiyey cadiyo ilaahay xaggiisa ka timi kolka lagu yidhi ayaad garatay in waxaas iyo waxaada u badan rabbi asamaawaati waalard wamaa baynahumaa samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ilaaha rabbiga u ah ee iskale ayaa siiyey alraxmaani ah waa ilaaha raxmaanka ah naxariista badan ee naxariistiisu waa mucamimu raxma waxa weeyaan almunacim bijalaa'il الnicam nicmooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar buu bixiyaa wa daqaa'iqiha waa adigaa arkaya dee kuwa maanta caayaya ee ka gaaloobay ee kibraya ee isqaadqaadaya ayaa naxariistiisaas ka faa'iidaysanaya laa yamlikuuna ma hananayaan minhu rabbi xaggiisa khitaaban lahadal ilaahay lama hadli karayaan addoomuhu maalintaa liannahu waxa u diiday inay hadlaanba arrinkoo adag awgeed hadal ma jiro xadiidkii saxiixa nabigu wuxuu ku xusay calayhi salaatu wasalaam walaa yatakalamu yowmaidin axad ila rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahumma sallim sallim cidina maalintaa ma hadlayso rusushunbaa hadlaya ergada ilaahay iyo addoomaha udhaxaysa iyaguna maalintaa waxay leeyiin allah ilaahay ow badbaado ilaahay ow badbaado min jabir ilaahwna bixi bay leeyiin iyaguna maalintaa walaa yuudanu lahum fayactadiruun yowma maalin weeye yaquumu ruuxu malakuljibriil baa istaagaya iyo almalaa'ikatu ilaahay malaa'igtiisiibaa istaagi doona safan iyagoo gaal ah maxay u safayin dee ilaahay boqorka haabaa amray wa jaaa rabbuka waalmalaku safan safa iyagoo malaa'igtu safsaf u taagan qaar badan baa wax soo faylin jiray oo junuud iyo ciidamo dadka ku harawsan jira oo ku addoonsan jiray iyo dhan gaar baa laga hayaa maanta arankaa la isugu maray mal ay mareen lama arag marka gaar bay malaa'igtii ilaahay ka hayaan laa yatakalamuuna ma hadlayaan ilaa man adina lahu mid uu u fasaxo alraxmaanu ilaaha raxmaanka ahay mid uu u fasaxo hadalka mooyaane wa qaala sawaaba hadal wanaagsan oo alla raalli ka yahayna yidhaahda marka kaas uunbaa maalintaa hadli karoo loo ogol yahay inuu shafaaco qaado oo uu ergeeyo ilaaha raxmaankaa fasaxaya shafaacada wuxuu ku hadlaya qofkanina waa wax ilaahay ogolyi shaafica ka ergeynayo iyo mashfuucu lahuga loo ergeynayo labanaba ilaahay baa ogolaanaya daalika maalinkaasi alyawm alxaq waa maalinkii xaqa ahaa maalin xaqa wey maalinka xaqa ah ee addoomaha sugaya wey isdhegatiridda ay maalinkaas iska dhegatiran ayaan dare ay u tahay faman shaaa qofka doonaa ittakhada ha samaysta ilaa rabbihi ilaahaysa xaggiisa ma'aaban ay marjican meel uu u noqdo ilaahay ka diyaarsado dee kii aan doonayn mayuu ka diyaarsan kollayba ilaahay waa la tegayaa xaggiisa oo dadku way hortegayaan laakiin kan la yidhi meel ha ka diyaarsado waa meel wanaagsan markaa waxaa laga dhigayaa inaad adigu gacanta ku hayso oo adigaabaa lagu dooransiiyey meeshii aad degi lahaydba waa ka nabigula calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan baa jannada gelaya mid iska diida mooyaane war jannadan ma doonaysaa mid ka gacan taagta hadduu nabigu fasirayna qofka ilaahay rusushiisa adeecaad ee doortay jannada oo ma-aab diyaarsaday oo jannadii doortay ka diidaana isaguna wuu iska diiday ittakhada ilaa rabbihi ma'aaban inaa andarnaakum buu laha yidhi waxaanu idinka dhignay dad yahow cadaaban qariiban cadaab dhow cadaab dhow baan idinka digay wuu dhow yahay liannahu shayguba hadduu soo socdo hadduu soo socdo imanayo wax fog laguma tilmaami karo waata xikmadda odhanaysa kullu aatin qariib yowma yanduru waa maalinka uu eegi doono almar-u qofku maa qadamat yadaahu waxa gacmihiisu ay horumarsadeen buu eegayaa gacmuhu waa meesha ugu badan wax laga qabto saa darteed baa qur-aanku u cabiraya waxqabadka qofku wuxuu ku ururayaa gacmaha iyo waxtarkiisu shar iyo khayrba wixii gacmihiisu ay horumarsadeen buu indhaha saaraya waa markuu nebigu ka warramayo u leeya calayhi salaatu wasalaam qof waliba ilahay buu ishortaagaya walaysa baynahu wa baynahu turjumaan iyadoo ilaahay iyo isaga wuxuu u kala turjumaanaya aanu jirin ayaa ilaahay halkaa u ku waraysanaya xaggan u eegaya waa camalkiisi xaggan u eegaya waa naarti naartii unbuu arkaya iyo camalkiisi wayaquulu lkaafir kii gaalka ahaana wuxuu odhanaya yaa laytanii hoogayga kuntu miyaan ahaada turaaban ciid miyaan noqdo aimada qaarkood waxay idhaahdeen waxaa suuragal ah in arinku marka uu dhaco siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la xisaabinayaa xayawaanaadkii ayaa la xisaabin doonaa kii abidar nabigu ku lahaa labadaa riyood waxay ku dagaalamayaan miyaad garanaysa maya mayahay unba allahu aclam warasuul ilaahaydaa waxay ku dagaalamayaan labadaa riyaad ilaahayna u kala xisaabin doonaa bu saa lagu dhaafi maayo waa la xisaabinaya meesha riil marka dee la xisaabiyo xayawaanaadka loo kala xaq qaado iyadoo laleeya quraanjan ku quusawno qof kale dee la dayn maayo meesha tii senyada ahayd iyo tii kale geesaha ahayd loo kala xaq qaado dadka kale wixii ay isku dhacdhaceen iyo wixii ay kala goosteenna waa loo kala xaq qaadi doonaa markaas dabeedna la odhanaya kunuu turaaban ciid noqda halkaa marka ay ciid noqdaan bu wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaban miyaan xayawaan noqda buu leeyay man kuwaasoo kale noqda dareenka noocana runtii dee waa mid uu murugooday kani oo qur-aankuna inoo soo gudbinayo qur-aankuna sidaynu hore usoo xusnay waxyaabaha uu dadka ku waaniyo mawdkaa ka mid a leannahu marka la xuso mawdka qofkii dareenkiisa uu wanaagsan yahay alladii laa yatakaafal aan isdhegatiraynin qalbigiisu waxbuu kordhinaya markaasaa dabeed caado waxa uu ahaa had iyo jeer salafka haddii ay yihiin culimada iyo haddii ay yihiin madaxdaba mid waliba marka uu sii dhimanayo waxa uu reebi jiray kelmado xikmad ah oo dadka waano u noqda markaasaa marka laga waramayo mid walba tarjamadiisa ilaan madaxdii iyo aimadii muslimiinta waliba waxa uu leeyahy kutub lagaga waramo oo tarjamatu fulan ibnu fulan la yidhaha hebel hebel tarjamadiisiiyo qofkan hadaladiisii iyo geeridiisi iyo noloshiisiiba iyo dhimashadiisi iyo dhalashadiisii laga waramo markaa mid waliba wuxuu xusayaa markuu sii dhimanayo maqaalo mid nebi maxamed laga bilaabo calayhi salaatu wasalaam ilaa asxaabtii ilaa aimadii markaa maqaaladaasaa taraajimkooda lagu qoraa markaasaa dabeedna waxa ay dhaxalu noqonayaan dadka dambe si ay u akhriyaan ay u xusuustaan inaha inta faraha badan maqaaladooda kolkaad akhrido waxa ay isugu jiraan iyagoo walaalaha ka hadhay iyaguna soo dabadood soo safri doona ay ku baraarujinayaan maantay fursadda hayaane inay ka qariimaystaan oo isahal qaataan iyo iyagoo shucuur iyo dareen u leh waxa sugayaa miisaanka uu leeyahay iyo iyaga oo ka murugaysan inaanay sidii habboonayd uga sahay qaadanin cumrigoodii abubakar sidiiq radia allaahu canhu ayaa markii geeridu ku timid waa inantiisii caaisha ayaa baytu shaacir bay akhriday iyada oo leh lacamruka maa yugni tharaabu can ilfataa idaa xashrajat yowma wabaaqa biha sadru walaa qofna qarinimadu waxba uma tarayso mar haddii nafta loogu yimaado qof kol haddii nafta loogu yimaado oo xowlalmariidka ay timaado maalintaasaa qaninimadiisi iyo madaxtinimadiisi ay iska hadhabaysa markaa intuu madaxa wejiga wejiga marada ka yaro qaaday ayuu soo eegay waxau lahaa sidaa aabbaha odhanina waxaa tidhaa wajaaa sakrat lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taxiid inuu sakaraadkii yimi oo wax kuqaadasho uu mudan yihin sheeg dabeetna wuxuu lahaa waxa ahaa eegtaan labadaydaa maro labadaydaa maro maydha buua igu kafma qaar cusubnaha igu kafmidha buu leannahu qofka nool ayaa uga baahi badan ka dhintay maro cusub abubakar saasuu leehay radia allahu canhu idinkaadaan idin laxa jeclaynayaa aniga de kan hadduu dirxigalayo oo aan dhimanayo waxba mara cusub uma baahni buui camalkunbaa ma cusbanaana tuudigu noqon doona dabeedna saaxiibadiibaa waxay dhahaan mid dhakhtara ma kuugu yeedhnaa ama dhakhtarkii ma ku yimi markaasuu yidhi haa ma ku eego haa markaas a muxuu ku yidho dabeedna wuxuu igu yidhi innii facaalun limaa uriid waxaan doonaan sameeyaa si kale u isticmaalay dhakhtarka dhakhtarka iyo kiibay maasha yare lagu dhagaystay samaacadda ah iyo wax gujagujayn jiray ayay ula jeedaan laakiin isagu ilaahay buu uga dhigan ilahay baana dabiiba cumar ibn khadaab waxaan leehay cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu markii isaguna uu sii dhimanayaba isagoo garhkiisuu dhiig leeya waxau lahaa allaahumma ajmic ummata muxammadin talaata ilaahay ummadan arrinkeeda uruuri macnaha isagu u dhimanaya laakiin wuxuu u calaamcalaya ummadda wuxuu dareemaya haddii isaga la dilay in khilaaf uu iman doono ummaddu usii naxaya mucaawiya ayaa isagoo sii dhimanaya isaguna waxa uu dareen noocan oo kale ah macnaha inuu aakhiro ka cabsanayo oo warwarkani uu jiro ayaa uu lahaa bayt shaacir buu akhriyay huwa almowtu walaa manja min almowti waladii nuxaadiru bacda almowti adhaa waafdacu waxaan egaa waa geeri buuri geeriduna waa ka aanu ka baqayno geerida dabadeed waxa ahaadayna adhaa waafdacu waa kasii adag yahay buu sakaraadka kolkaasaa dabeed waxyaabuhu ka calaamcalaya mucaawiye waxaa ka mida in madaxtinimadii iyo hawsheedii ayuu sii xusuustay hashaa madaxtinimada ah hawsha ay lahayd ayuu ka murugooda markaasaa waxa u lahaa laytanii kuntu rajula min qurayshin bidii tuwan wa anii lam ali min hada alamri shay-an waxaan ku fiicnaan lahaa nin qurayshun ka mid oo shaksi caadiya oo meeshaa dooxa waa diituwa la ydhaah wuuna iska jooga oo madaxtinimadana waxba ka qayb qaadan saasaan tamanii lahaa buu leeyahy cabdulmalik ibnu marwan oo isaguna dee simbiraxooyin iska jir jireen inkastoo dee culimadii u ahaa markii hore ayaa nin doobilaab usaa u eegay oo ka agdhawaa markuu sii dhimanayay waa kii lahaa kuntu laytanii kuntu hasaalan buur waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo nin doobiila ah aakul min kasbi yadii yawman biyawmin oo shaqada uu gacantiisa kula soo baxo un maalinba iska cuno maalinba iska cuno oo madaxtinimadana aan waxba gacanta la gelin buur arrintii baa loo sheegay taabicigii jaliilka ahaa abaa xaasim la odhan jiro waxaa layidhi cabdulmalik saasuu yidhi abaa xaasimna nin taabiciyo jaliila buu ahaa kaasuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacalahum idaa xadarahum almowt yatamanawna maa naxnu fiih waidaa xadarana almowt lam natamana maa hum fiih ilaahay baa mahadle buur kol haddii madaxdu marka ay sii dhimanayaan ay jeclaysanayaan halkaanu taagannahay annaguna markaanu dhimanayno aanaan jeclaysanaynin halkay taagan yihiin arrinkaasaa la yidhaha buuri arrimuu iskuma jiraan arrinka wanaagsani markaad sii dhimanaysa waa ka aad tamanida un buuri waa baasha mas-uuliyadda la yidhaahdo iyo runtii hawsha ay leedahay marka dabeedna waxaa lagu yihi cabdulmalik ayaa lagu yidhi kayfa tajid yaa amiira almu'miniin maxaa dareemaysa waxa uu ihi ajidunii kamaa qaala allahu tacaala siduu ilaahay sifeeyey qur-aanka uu inoogu sheegay un baan dareemayaa buui marka ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم سورة الأنعام ونوتما دينتديهو idinka oo keli ah dad iyo dunyo iyo madaxtinimo intaba ka keli ah sidii aanu idinku abuurnay markii horeba isagoo qaawan buu yimi iminkana kafanta dirqi ayaa loogu soo haleelay sida sharcigaa kafanta ama nebigaba loo kafmay calayhi salaatu wasalaam waa saddex maro in ragga lagu laabo dumarkana shan looga dhigo kawar inagu intaynu ku xidhnaa mid unbaa lagu xidhaa soo maha intii kale maxaa loogu xidi waaya wa lagaga bakayla de yaa wax uga ogo laska dhexlayaa saddex mare maxaa laga xidhayaa bay dadka odhanaya hadii iminka la idhaha jinaasadu saddex mare xaq u leedahay oo xoolihiisa waajib ahaan qofku wuxuu xaq u leeyahy in saddex mare lagu xidho thalaatu lafaa'if tiwaal saddex maroo dhaadheer maya maya waa midkunbaa iskaga filan bay odhanaya dhexlayaasha marka isagoo mura ayaa aayaddaasi tilmaamaysaa inuu insaanku ilaahay hor iman doono wala taasumaan iminka dareemayaa buud haaruun rashiid oo runtii dee mamlakadiisa la garanayo heerka ay gaadhsiisnayd iyo inuu lahaa intuu cerka kor u eegay daruurtii meeshaa doontaba mar kollay dhaafi maysid maamulka eh iyo dowladdan islaamka halka ay joogtun baad ku diyaya manadiisiibuu markii u arkay in loo soo diyaariyey kafantii layidhi dee kan wuu socdaa ayuu saa u eegayo waxau lahaa maa aknaa canii maaliya halaka canii suldaaniya cumuuman wuxuuna inuga jeednaa uun nadaamadan imanaysaa marka hore ilaahay wuxuu raaciyey yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaa gacmihiisu wixii ay horumarsadeen buu qofku eegaya maalintaasuu soo xaadiraya camalkiisaiyo muuqaalka uu leeyahay oo maqcadkiisa iyo halka uu fadhiisanaya xataa la tusayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam hadduu janno yahayna wuu farxaya oo wuxuu jeclaysanaya inuu tan ka dhaqaajiyo haddii uu naar yahayna wuxuu jeclaysanayaa inaan tan laga kaxayninoo ilaahayba aanu la kulminba nadaamadaasi markaa waa wax iman doona insaanku waxa ay tahay runtii inta uu fursada leeyahay inuu ka diyaar garooba ilaahay ummadda ugu sheegaya